soomaaliya waxa ay qani ku tahay wax soo saarka beeraha xoolaha iyo kalluunka inkastoo burburkii dowladeed ee soomaaliya ay sababtay in hoos u dhac ballaaran uu ku yimaado dhaqaalaha ka soo xaroon jira khayraadkaas soomaaliya xilligan waxa ay ka soo kabanaysaa nabarradii xoogga badnaa ee ka dhashay burburka wixii ka horreeyey kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii dakhliga ugu badan ee dalka soomaaliya waxa uu ka iman jiray wax soo saarka oo beeruhuna ay lafdhabar u yihiin soomaaliya waxa ay weli ka mid tahay dalalka safka hore uga jira dhoofinta xoolaha waxaase burburkii dowladda kadib meesha ka baxay dhoofintii kalluunka iyo khudaarta oo in badan ku tiirsanaa horumarinta dowladda wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee soomaaliya cabdilcasiis saalax carmaan oo aan london kula kulmay ayaan kala sheekaystay xaaladda beeralayda soomaaliyeed qorshaha dowladda iyo caqabadaha xilligan taagan waxaase marka hore uu ku hormarayaa baaxadda ay leedahay wax soo saarka beeraha soomaaliya waxay leedahay sagaal milyan oo higtar oo dhulbeereed dowladda soomaaliya lafdhabarta waxaa ah wasaaradda beeraha ama beeralayda boqolkiiba siddeetan waxay ka soo xaroon jireen barisamaadkii beerahay ka soo xarooni jireen waxay ka soo xaroon markaa isku dhaho life stock xoolaha fishariga laakiin wasaaradda beeraha ama beeralayda waxaa ka soo xaroon jirtay boqolkiiba siddeetan marka waxaan rabnaa in ay beerihii sidii hore ay ku soo noqdaan ay dowladda soomaaliya wax weyn ka qabato soomaaliya waxaa xilligan ay ku howlan tahay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka beeraha wasaaradda beeraha ee dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay inay qorsheynayaan in la tayeeyo wax soo saarkii beeraha islamarkaana ujeedkooda uu yahay sidii loo yarayn lahaa dhaqaale xumada haysata in badan oo ka mida dadka soomaaliyeed dhowaadna waxaa baarlamanka soomaaliya ay ansixiyeen sharciga maalgashiga oo loo arko inuu soo jiidan karo sharikadaha shisheeye ee danaynaya in ay maal gashtaan dalka soomaaliya wax soo saarka beeraha ayaa ka mida goobaha la maalgelin karo maadaama soomaaliya ay ka mid tahay dalalka qaniga ku ah beeraha waxaana jira dowlado dhowra oo danaynaya in ay maalgelin ku samaystaan dalka soomaaliya dowladaha waxaad moodaaba inay u tartamayaanba ay ugu jiraanba competition ay ugu jiraan dowladda dowlado badanoo nala soo xiriiraa jirto ha noqoto dowladahan carbaha ha noqdaan ha noqdaan yurub rabo wadankan inay investment gashtaan marka anagana sidaan hore kugu sheegay markaan qofka horta muwaadinka soomaaliyeed aan baahi tirno waxaan u gudbaynaa adduunka waxaan soo dhoweynaynaa dowladaha rabo soomaaliya inay beeraha xaggeeda maalgashi ay ka gashtaan waa soo dhoweynaa si meeshaas looga helo shaqo abuuris talyaaniga waa nala soo xiriiray markii ugu dambeysay wafdi talyaaniga ka socdo oo soomaaliya yimidaa jirto waan wadnay waxaan geynay shirkadii etob si ay meeshaas shirkadaas wax uga qabtaan mustaqbalka dhow waxaan rabnaa oo kale inaan wax ka qabno soomaaliya furud iyadoo laftigeed oo waagii hore ku hormarsaneed dhinaca mooska shirkadahaas waa soo dhoweynay maalgashigaas waa soo dhoweynay waa noo socotaa brosiiskia noo socdo insha allahu tacaala wakhtiga dhowne shirkadahaas oo cagahooda ku istaagaa la arki doona dhibaatooyinka ugu badan ee wajaha dadka beeralayda ah ayaa waxaa ka mid a in aanay ka gaashaaman karin roobabka iyo fatahaadaha webiyada jubba iyo shabeelle oo marar badan sababa khasaarooyin baaxad leh waxaa noo qorshaysan wasaaradda beeraha sida wakhtiyada ximilada oo aan isleenahay fatahaad biyaa soo socdo ama robo badana da-ayo wasaaradda beeraha way ka hortagtaa caratuuray samaysaa meelihii ay isleedahay meeshaana dhib ka dhici doono waa ka hortagnaa waa kor istaagnaa waxa ugu dambaysa tii hadda ugu dambayso ka dhacaysa mahadaay agaasimyaalaan dirnay cararaan qaadnay jawaanada lagu shubayaan qaadnay waa ka hortagnay xogaha yaroo waxaa jirta iska caqabadaha jirto beeralayda wadankan dhibaata ka dhacday labaatan iyo saddex sano oo dagaal ku jiray marka waxaad moodaa qofkii beeralayda ahaa haddii wasaaraddii ay kor taagnayn meeshuu rabo inuu kanaalka ka furanayo meeshuu rabo inuu ka xiranayo taasna waxay keenaysaa dhibaato badanay keenaysaa waxay keenaysaa fatahaadii biyahu soo fatahadanay keenaysaa waxay keenaysaa barakacay keenaysaa marka wasaaradda beeraha hadda waxaan samaynay qorsho ah inaan la soconno meel walbo kanaal ka xiran inaan kanaalkii furno ciddii aansleenahay way ku qaldan tahay kanaalka inay xirta inaan u sheegno aan dhahno walaal saan waa ku qaldan tahay wadada saan intaa loo mara ama qofka kale kaa dambeeya ka faa'iido horaantii diseembar ee sannadkii labada kun iyo shan iyo tobanka waxaa xukuumadda soomaaliya iyo hay-adda w f b ee u qaabilsan qaramada midoobay dhinaca cunnada ay mar kale dib u cusboonaysiiyeen heshiis ku saabsan wada shaqaynta labada dhinac inkastoo hay-addani ay sheegto in malaayiin dollar ay uga baxdo raashinka gargaarka ah ee la gaarsiiyo ku dhowaad nus milyuun qof oo soomaaliyeed ayaa dhanka kale wasaaradda beeraha soomaaliya waxa ay sheegtay in hay-adda w f b ay uga digayaan gargaarka mucaawinada raashinka ee lagu soo beego xilliga ay beeralaydu filanayaan in dalagooda uu soo go'o sida uu sheegayo wasiir ku-xigeenka beeraha soomaaliya cabdicasiis saalax carmaan w f b qorshaha ay ku soqoto waa qalad mana yeelayno mana doonayno mar allaale markii annaga beeralaydeyda uu dalagga u soo go'o inay cunto u keento waa qalad waxaan rabnaa inay ka waantowdo waxaan rabnaa inay ka joogto w f b haddii annaga beeralaydeyda wax u qabanayso ha noo qabato dalagga annaga aan soo gurno oo beeralaydeyna niyadda ha ku dhistaane ha naga iibsato ummaddana waxa siiso ridwaan xaaji cabdiweli v o a london